كما أمر بها من شر الشيطان أي مرحبا mangal mar kasto ilaah washada ila xaasidka shardiisan kaa magan gelayaa inaad tiraahdo waxaa qiso lagu wariyey ibliis duqi ibliisaha baa soo kacay baa layidhi ataa baaba fircawn buu soo istaagay maalin odaygii fircawn ahaa ee malcuunka ahaa ilaahnimada sheeganayay albaabkiisii buu soo istaagay faqaracahu markaasuu soo kawiyey fa qaala fircawn baa wuxuu yidhi man haada waa kuwa ninka albaabka garacay fa qaala wuxuu yidhi ibliis ibliis wuxuu yidhi ana war aniga weeye waa aniga waa aniga yani ninkii ibliis ahaa weeye walow kunta ilaahan ilaah haddaad tahay maa jahiltanii igamaada jaahil noqoteen ilaahnimaad sheeganaysaa ninka albaabkaaga soo garaacayna waa kuma baad leedahay waay saasuu leeyahy fircoon ilaah baan ahay buu leeyay ninka albaabka xagga ka taagan oo garaacayana ma ogo marxaban haddii walow kunta ilaahan ilaah haddaad tahay dhab dhab ah maa jahiltanii waa kuma imaada dhahdeen bu imaada dhahdeen igamaada jaahil noqoteen faqaala fircoon baa lahu ibliis wuxuu u yidhi udkul soo gal yaa malcuun baraka meelaa tahay soo gal aduu khayr melihida lacnad baa kugu dhacday wax walbana waad og tahay soo gal falamaa dakhala calayhi markuu soo galay way is og yihiina dee mid walbaba waa khaa'ine qaala lahu wuxuu u yidhi fircoon baa wuxuu u yidhi atacrifu ma og tahay ibliisow ma garanaysaa mabaad og tahay oo ardada korkeeda ku ogtahay calaa dahri alardi axaddan sharan minka wa mini aniga adiga wax naga shar badan ardada korkeeda ma ku ogi anigu ilaahnimaan sheegtay oo baraka ma lihi adigana amarka ilaahay baa diidda sujuudi baa diidda oo lacnad baa kugu dhacday labadeenna wax naga shar badan mabaad garanaysaa qaala wuxuu yidhi bala labada annagu min nin naga sii dara maan anu garanaya qaala wuxuu yidhi man huwa fircawn wuxuu yidhi oo waa kuwa ninka labadaana naga daran qaala wuxuu yidhi alxaasidu xaasid baa naga daran labadeenna marxaban xaasid baa naga daranoo wa bilxasadi bisababi lxasdi xasadka sababtiisa yaan waqactu fii hadihi lmixna aniga mixnadan waxa igu ridda arkaysa oo lacnada aan u mutaystay waa xasadnimo un waa xasadnimo xaylay nebi aadam markii malaa'igta ilaahay uu ku amro yidhaho loo sujuudo addoonkaas ilaahay uu ikraamay ee malaa'igta inay u sujuudaan la amray yuu xasday markaas wuu xasday aya ina lii waxaa ii sugnaaday buu yihi sadiiqan mihaal baan ku siinayaae nin yani inuu xaasid naga sii xun yahay nin waxaan lahaa buu yidhi sadiiq ahoo aan saaxiib nahay ajaabanii wuu iyeeli jiray ilaa maa ilaa kulli maa dacawtuhu min ashari wax alla wixii sharhoo xunoo samee aan idhaahdo wuu samaynaya saaxiib baanu ahayno xumaantaan ugu yeeraada ibliis wax kaluu kugu yeera dala saaxiibto sharun buu kugu yeeri wax alla wixii sharoon ugu yeeraba waa yani waa yaajibaya faqultu lahu waxaanu idhi buu yidhi qad wajaba calaya dushayda waxaa ku waajibay xaquka xaqaagii xaq baad igu yeelatay dee ee fas'al minii alxaaja maanta dan wax iwarso i weydiiso niyahow yacni nin waxaa tahay baari iyahoo aad sadiiqay rafiiqaygii ah wax alla waxaan ku farana waad yeeshaa xaq baad igu yeelatay saaxiibnimada run aad ka run sheegtaye maanta wax i su-aalo aye dan i warso maanta aan ku aan kuu yeelo fa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa ibliisu ibliisow ina lijaarii ninka aniga dariskayga ah baqaratan baa u sugnaaday sac buu leeyahay ee fa amita halkaa saca ka dil nin dariskayga ahaa sac lehe waa xaasid dafiir balxaasidnimadi nin hal sac lagu qori lahay iga ka dil buu yidhi saca ka dil fa qultu waxaan idhi buu yidhi laa quwata lii calaa daalika war saca ilaahay baa dili kara anuu ma dili karee awood oo ma haya kaas laakiin yacni uriiddu waxaan doonayaa an ucdiika inaan ku siiyo cashra baqaraatin makaanaha ninkaas intaan halkaa saca ka dili lahaa ma dili karee toban saco adiga aan ku siiyo ayahay fa qaala wuxuu yidhi laa uriidu ma doonayo ilaa halaakaha ninkaa in sac laga dila ma ogiy boqol sacaadna xataa ma qaadanayo balfir xasadnimadiis ay ninkan dariskiisa in saca laga dilo maxaa faa'iido ugu jirto toban lo aqaadaa la leeyahay wuxuu leeyahy ma rabo aya ma raba buu yidhi ilaa sacaa in la dilo waxaanaynu anfacayo laa uriidu ilaa halaakaha fa calimtu waxaan ogaade ana alxaasida sharun minii wa minka aniga adigaba inuu naga sii sharbaday maxaa yeelay ninkaan dariska halkiisa saca u daayo anu maba dili kare iska daayo toban sac qaadaan kala ahay buu yidhi wuxuu ka xun yahay ninkaa halka saca uu leey uu ka xun yahay kaasaa naga sii shar badan saasuu yidhi wa min alxikma xikmad waxaa ku sugnaatay alxasuud laa yasuudu abada ninka xaasidka ah weligii madax ma noqonay xayl yani wuu xasdayaayo dee nin xaasid ahoo yani asagu dadka waxbaba aanu ogolayn asagana ilaahay yani madax kama dhigayo wey sayid kama dhigayo walbakiilu ninka bakiilkaa taakulu amwaalahu amal yani maalyaalkiisa waxaa cunto alcida cadow waa iska cunaya bakiilka maalkiisa aya dadkii munaasabka ku ahaa buu u diidayaa cadow unbaa cunaya maalkiisa huwa alkariimu kariim laa yudaamu abadaa ninka kariimka ah weligii dhibaato laba kulmo waayo ee laa yaxsulu lahu daymun wax dhibaataa iyo wax mashaqaa weligii nin kariima arki maayo xukiya waxaa la wariyey ana rajulan saalixan xasadkii miisaalkiisii unbaa la wadaaye inuu wax xun yahay xasadku ana rajulan saalixan nin wanaagsan yaa kaana wuxuu ah yujaalisu mid la fadhiisto amiira almu'miniin almuctasim ninkii yani amiiru lmu'miniinka ah muctasim binu haaruun rashiid haaruun rashiid baa dhalay ninkaa muctasim baa la ohan jiray ayuu la fadhiisan jiray wayadkhulu calayhi min gayri isti'daanin w idan la-aan buu madaxweynaha usoo geli jiray waayo wayansixu u naseexayn jiray albaabkiisa lagama celinayo yani wuxuu ku bixiyey amiirku wuxuu ku bixiyey ninkaas albaabka lagama celin karo su usoo socdu iska soo geli wuu la fadhiisan markaasuu u naseexaynayaa oo khayrkuu farayaay oo kaas faqaara minhu lwasiiru nin ninkii wasiirkiisa ahaa ayaa marka ka masayray wey faxasado wuu xasday adiga wasiirkaaga aba yani sidaa amiirku kuguma kalsoone ninkaan shicibka oo usoo socdo uun madaxweynaha iskaga gelay asagoo xataa idan soo waardiga aan idan ka soo qaadan muxuu yahay wuu xasday wey wa qaala fii nafsihi wuxuu yidhi in lam aktul haada rajula ninkan haddaana dilin akhada biqalbi amiiri lmuminiin muminiin amiiru lmuminiin qalbigiisuu kaa qaadan uu kaaga hoos marayaa ogo berrina yani adiga waa lagu riixayaa ee ninkan unbuu noo dhawaysanayaa marka ninkaan sifadii aad ku dili lahayd ka shaqee buu yidhi marka xeelad buu sameeyey fadakala yowman maalin buu usoo galay cala almuctasim wasiirkii baa usoo gelayay wa qaala lahu wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina hada rajula ninkan yaquulu linnaasi dadka wuxuu u sheegaa ninkan markasta kuu yimaado ee kula fadhiisto ee aad saaxiibka u malaynayso oo aad jeceshahay wuxuu dadka ku yidhaahdaa inaka abkar ninka amiirulmu'miniinka ninka madaxweynaha mataqaanaa waa af waa wax af ur badan wey afkiisa waa uraya saasuu dadka u sheegaa abkar wey abkar waa nin af uraya waaya oo hadda marka inuu af uraya saas inuu yahay oo dadka sidaa u sheegana calaamad baan kuu sheegayaaye inay arrinta hadalkaygaa uu run yahay wa amaaratu dalika calaamadeedu waxa weeye annahu idaa qaraba minka markuu kuu soo dhowaado yadacu yadahu calaa anfihi lianlaa yashuma raa'ixata albukr ay mar alle markuu kuu yimaado gacantuu afka saaran doonaaye adigoo u fiirsa hadda kahor oomaad fiirsan jirin muxuu marka gacanta sanka u saaranayaa wuxuu leey afkiisaa ur badan oo lama ag fadhin karo saasuu qabaa marka adiga markuu kuu imaado u fiirso faqaala wuxuu yidhi insarif iska tag buu yidhi xataa andura fii dalika bal waan fiirin doonaaye waxaad sheegayse inuu jiro iyo in kale iska tag buu ku yidhi fakharaja ninkii yani waa baxay wasiirkii waa iska baxay wa taladafa birajuli ninkiibuu haddana hoosta ka gaday xataa ataa bihi ilaa manzilihi gurigiisii buu geeyey wa dabaka lahu dacaaman wa agtara fiihi min atowm ninkiibuu intuu u tegay wuxuu yidhi maanta anaa ku marti qaadaynayo aad baan kuu jeclahay maanta marna hay diidin marka waa yahay bal nabad waan ku raacayaa cuntuu u sameeyey marka cuntadii buu toon ka buuxiyey suu toon ugu waday ugu waday cuntadii u kariyey ayuu toon ka buuxiyo marxaban dee nin kuu soo yeeray oo maanta keliya ku ikraamay cuntadiisi miyaad diidi kartaa cuntadii wuu iska cunayd marka toonta lahayd wuu soo cunay markuu cuntadii soo cunay ayuu yidhi iyuu asagii inuu cuntadii cumay u ogaaday ayuu wuxuu ku yidhi wuu xusuusinayaa inuu hadagod kusii riduu rabaa waan ku ogahayo ninka amiirka aad baad ugu kalsoon tahay amiirulmu'miniine markaad u tagtaa dee maanta yacni cunto toonlaad aad u cuntaye dee iska ilaaliya amiirku yani ha ku dhibin riixdaada ha ku dhibine yacni afta qabo markaad u dhawaato af qabo si ayna riixdaada ugu urin si ayna ugu urin marxaban ninkii marka wuu tegay oo amiirulmu'miniin buu u tegey mar alle markuu ag fadhiistay wuu u naseexeeyey sida caadada u ahayd markaasuu bal soo dhowow inta agtayda soo fadhiiso markuu yidhi soo dhowow maanta dee cunto toonluu ka soo dhargey wuxuu ka yaabay amiirulmu'miniin inuu ku dhibtooda yacni riixdiisan uraysa waay fa wawadaca yadahu calaa famihi markaasuu afka sanka saartay afku gacantasaa u saartay soo wixii ninkii sheegaya maaha marka amiirulmu'miniin wuxuu yidhi waraa ninka wuxuu sheegaya waa run ogow oo maan la arkay markuu soo ag fadhiisto haddii yacni halkaasu iga fadhiista haddaan soo dhowo idhaa saanu muusanka u qabsadaa miya warqad buu qoray markiiba marxaban amiirkana waxaa caadadiisa ahayd muctasim caadadiisa waxaa ahayd hadduuba warqad kuu soo qoro warqadaa waa caddiyo ninkaa waxaa la siiyo waay qadar intuu la ekaado ee nin madaxweynahana kaloo xoogaa fiican unbuu qorayy ay wax yar ma qoree marka ninkaa waxa la siiyo unbuu warqad kusoo qoraa wax kale kuma soo qorin jiri laakiin maanta wax kalaa ku qoran sidii lagu yaqaanay laakiin waxay ahayd ninkaa waxaa la siiyay warqadan qaadoo ku yidhi warqadii buu iskala sotayey kii hadda waaba sugaya ama xaggu u taagay iriddu u taagay maxaa soo qabsan doonuu leeyay ninki mar alle markuu ka soo baxayba waa kan ninkii oo socdo ba warran maxaad la soo kulantay haddii amiirmu'min waa u tegay oo sidaa awal baan ugu tegi jiray warqad buu ii soo qoray maanta wuxuu leey ninkii hebel ahaa ee magaalo heblo joogay oo la tago warqaddaa ugeey saasuu igu yidhi wax alla waxay tahayna ma aqaano warqadda kolley ninkaa inu ninkaa unbaa furaya de adigu ma furi karta warqadda moogta ilaa wa ilaa waa ina ninkaa unuu furo wey ninkii loo loo qoray warqadda maxaana lagu aqoon jiray warqad haddii lasoo qoro waxay ahayd yacni silo unbay ahayd yacni in wax la isisiiyo oo la isxidhiidhiyo unbay ahaan jirta madaxweynuhu saa unbay caadadiisu ahayd ay ninkii markii oo damac baa galay war wuxuu yidhi nin yahow waa yahay khayr allah ku siiya dhinaca yani khayr badan baaba tahay wuxuu yani markiiba ismoodsiiyey wixii aad sheegaysay hadde maba suurtagelin ogo amiirulmuuminiin ma fahmin maanta ninkii wuxuuba kasii qaadayba darajuu kasoo qaaday warqad baaba loo soo qoray maanta waxbaa la siinayaaba xoolaaba la siinaya marka wuxuu yidhi aniga iska kaysiyey warqadda suba qaar waxay qoraan wuu ka baryey oo wuxuu yidhi niyo iska kaysiyey warqadda aniga isii adigu hadda berri baad utegi maalin la arkaba waad u tagtahaye aniga isii middan maanta marxama laakiin riwaayadan waxay noo qoraysaa wuxuu yidhi ninkaas iyo in loo socoteeyo waaba fog tahaye lug meesha waa loo lugaynayaa waxaasoo daala maxaa kuu wato laba kun baan ku siinaya adiga labada kun qaado oo adoo safar iyo waxba gelin aniga isii warqadda anaa ninka oo la tegaye wuxuu moodayaa labada kun wax kasii badan inay ku qoran yihiin yani wax weyn baa ku qoran buu isleeyahay meesha markii uu ku dhegay oo uu dhibay wuxuu yidhi hada qaado iska qaado orod labada kun isiiyo bal iska qaado adiga kolley haddii adiga naftaa nin madaxaa tahay kuma diidi karee amarkaaga waan yeelay ninkan waa iska lilahay qaado warqadii warqadii buu ku dhijay kiisii oola sii ordayay warqadii buu u geeyey ninkii warqadii waa furay ninkii hortiisuu ku akray markuu fiiriye warqadda maxaa ku qoran mar alla markuu ku yimaado ninkaas warqadaas ninka warqadda wata markuu ku yimaado gawrac kurka ka go yaa ku qoran markaasuu wuxuu yidhi warqadan waxaa ku qoran aad ii keentay hadduu kuu yimaado ninkaas aan kuu soo diray ee warqadda wato fadbaxu gawrac ee kurka ka goobaa ku qor markii unbuu haddee naxdin dhabarka ka go- wuxuu yihi warniyow warqadda anugu iskama lahayne nin baan ka soo qaaday warqadda anugu ma lahayn nin baan ka soo qaaday marka dee anigu waad ogtahay ninkii wasiirka ahaa baan ahaye dadka wasiirada dhan u weynaa marka bal ii kaadi oo muddo ii dibdhig intaan bal wasiirka aan amarka waxaan arrintaan u bixiyey bal inaan intaan ka hubsanno inay waxaan dhab tahay iyo in kale warqadda nin kalea loo soo dhiibay maya maya anigu amarka amiirulmuminiin amarkiisa anu ma daahinayo waa fulinaya ninkii kurka ka gooy la yidhi ilaa ilaa waynaan ka gooy see kaloo la yeelayaa markiiba de asagoo meesha cabaadayo amar bixiyey oo askartiibu la hadlay wuxu yidhi qabta kurka gooye kow kurka laga gooyo kurkaa laga gooyo markiiba meesha baa lagu dilay waa wasiirkii dhammaan ninkii magaaladu iska jooga muddo ayuuna u imaanin muctasim amiirulmuminiin kumuu soo noqonin maalin dambaba waa ka waa socda meesha ugu yimi markaasuu i warbalniyaho warran wuu la yaabay ninkiioo socda markuu u yimid wuu la yaabay warran buu yidhi aaway warqaddii aan kuu qoray iyo qisadaadu maxay ahayd wuxuu yidhi warqaddi aan kuu qoray markaan kaa baxayba ninkii wasiirkaa hebel ahaabaa igu dhegay oo tabaan iska dhaha waay ilaa wa ilaa aniga isii weydi ta waan iska siiye waay haye ninkii markii xagga uu tegayna dee warqaddii saasaa ku qornayd baa la yidhi oo la dil ninkii waa la dilay kurkaa laga gooy oo maxaad yacni waay markaa la iswarsadayba maxay ku dhacday arrintu aniga wuxuu ii sheegay ninkan inaad dadka u sheegto yacni afkaagaa uraye oo dadka aad u sheegtee bal warran ma jirto waxaad yaa amiir almu'miniin hadal aniga waxaas hadalkayga maaha ee waxaan maalin maxaad sanka u qabsatay buu maalinka markaad ii imaad waxaan u qabsaday maalinka ayadaydan kuu imaanaya asaga naftiisa intuu cunto ii kariy wuu toon iiga buuxiye wey markaasu wuxuu yidhi markaad amiirka u tegayso nin yahu yuu riixdan ku dhibtoon ina sanka qabso markaasuu ogaaday muctasim inuu khiyaanada dhanba ninkan ka dambeeyey muxuu ku yidhi markaas run baad sheegtay buu yidhi laakiin wuxuu yidhi maxaa ka caadalnimo badan waxaa la yidhaahda xasadka wey xasalku cadaalad badana bada'a bisaaxibihi buu yidhi saaxiibkiibuu ka bilaabay oo faqatalahu waa dilay horta marka xasadku waaba caadil buu yidhi waa caadil waa yahay marka xasad faa'iido male sidoo kale waxaa qiso dhacday baa la leeyahay imaamkii abi xaniifa ay imaamkii weynaaye abu xaniifa la odhan jiray yaa qole yacni xasday oo cilmigiisii iyo hadde wanaaggiisii iyo yacni magacii uu dadka dhexdooda ku lahaa ayay xasdeen yacni qole xaasidiina waa xeelad bay u sameeyeen marka naag bay intay xoolo soo siiyeen waxay yidhahdeen xoolo fara badanna waan ku siinaynaaye abu xaniifo markuu al markuu masaajidka usoo socdo xeelad u sameeyo gurigaaga ku leexi gurigaaga markuu galana qayli oo waxaa tidhahdaa abu xaniifa iisoo dhacay caawo yani isagoo i doonaya aniga nafteyda i warsanayo iisoo dhacay dheh waayahay anaa samaynayad abu xaniifa oo intuu gurigiisa ka soo baxay salaada subax jamaacada u jeedo ayay dhexda u istaagtaa dhexda oga soo baxday wade waa sheekhi weynaayo magaalada yaa sheekh zawjkaygii yaa halkan yani sakaraadku a guriga yaa naftii baa haysa waa sakaraad wuxuu ku leeyahay iigu yeer abu xaniifa sheekha iigu yeer imaamka iigu yeer dardaaran ha iga qoree saasuu leeyahay wasiyu kaa doonayahay kaala yani la hadal zawjkaygii baa sakaraada le naagta halkan ay oysa halaacalaysa haddii amiirku waa yani muxuu leeyahy waa nin dhim nin dhimanaya meesha ku sakaraada mar haddii layidhi wuu ku leexday mar mar alla markuu gurigi galay albaabkii kore iyo kii hooseba way soo xirtay markaasay qaylo afka ku dhufatay qoladiina meelahanayba u taagtaagnaayeenba meel dhow weyba u taagtaagnaayeen markii yani ay qaylisaybo waa way tiro lagu soo yaacay maxaa dhacay yani abu xaniifa iisoo dhacay waay waa kan gurigaygiibu ku jiraa maarta labadoodiiba dhab baa la siiyey oo markaasaa imaamkii ninkii magaalada xukumayaa loo geeyo xabsigaa lagu tuura xabsiga geeyi waa xukumi doonaa xabsiga geey marxaban qisadaa markay imaamkii qabsatay muxuu sameeyey xabsigii dhexdiisuu salaad isaga galay salaadihiisii buu iska tukaday salaadii subax buu meesha ku tukaday wax fasax iyo argagax midna male maxaa yeelay xukunka ilaahay baa wataa awaamirta ilaahay baa bixiyo amarkiisa ubaa soconaye soo maaha tan baa dhacday soo maaha dee cibaadadiisii buu iska watay mar alla markuu isagoo cibaadadiisii iska jiro o iska tukanayo islaantii baa u timido markiiba calaacal bay bilow yaa sayidii waxaan khalad buu ahaa ay kuwan hadda kugu soo dideen noo imaaday ayaa arrinta ka dambeeyey waxay dheheen sidaa dheh marka arrinta arrin laga dambeeye khayaano na loo maleegay oo xoolaa lagu siin baa la yidhi meeshii bay ugu sir warrantay ha sidaa miyaa dhacday ha wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa qoladan yacni waardiga jooga u tago ifasaxa gurigaan gaaraya oon ka soo noqonayaa dheh markaad guriga tagtana xaafadayda tagoo xaaskayga u tagoo u sheego arrinta dhacday oo saasaa dhacday dhaho markaad oga warrantay inaa aniga xabsiga ku jiran aa u sheegto ii soo dir ayada adigana guriga iska joog gurigii bay tagtay islaantii bay usoo warrantay ayada unbaa soo socotay usoo socotay tii oo soo noqotay unbaa la moodaya xabsiga unbay ugu soo gashay naagaha ayaa kala garanayda way xijaaban tahay waa xaaskiisii unbaa ugu soo daay xabsiga bas subaxii markuu waagu bariyo oo qoraxa soo baxday amin dambe la joogo laysu soo baxay dee waxaa leey abu xaniifa xalay lagu qabtay guri soo maha guri baa lasoo banaankaa lasoo taagay qoladiina waa isu imaaday markii maxkamaddii in la taagan rabo banaankii la imaaday muxuu yidhi abu xaniifa waxaad tidhaahdaa ninka hebel la yidhaahdo iigu yeera abu xaniifa kuu yeeraya dhaha hebelku waa kee waa zawjadiisa aabbaheed wey waa saddogii wey marxaban waxaa la rabaa dee gabadha ninkii garan lahaa baa la rabaa dadku ma wada yaqaanaan gabadha soo ma marka hebel iigu yeera buri waa soddogii subaxi markii meesha la imaada ninkii baa looya abu xaniifa kuu yeeraya aawa xabsigu ku jiraayo waa la qabtay waa lagu yeeraya waa markii meesha la soo taagay wuxuu yidhi bal ninkaan weydiiya gabadhan ma taqaanaa dhaha gabadha haddii yacni wejigii laga faydaybo wuxuu yidhi gabadhan waa gabadhaydii waxaana u guuriyey imaamkanaan u guuriyey abu xaniifa anaa ku daray waa xaaski waa xaaskii waa xaaskiisii waay maxaa la samaynaya marka waay marka hadda wixii xalay la sheegaya meel buu u dhacay lahay naag baa lagu soo qabtay lahaa aw aw naagta qolada inaa la weydiinay aw naagta sheegayse dee meeshan bay ku ceeboobeen waay sooma lama yaqaano tan un baa la hayaa naagta xalay xabsi baa labadoodi laisla soo geliyey waxa meesha ku jirtaba waa xaaskiisa aye marxaban markaasaa la imaamka raalle o hadee iska taga iska galbada gurigiina aada waa la idinku khaldamay soo maha abu xaniifa de wuxuu leeyahay waayahay hadday ixasdaan oo de ixasdaan maye marxaban aye muxuu yidhi waaye in yaxsuduunii fa inii hayru laa'imihim waaye aye marxaban qabli min annaasi ahlulfadli qad xusiduu yidhi hadday aniga i xasdeen uma aaba yeelayo maxaa yeelay aniga hortay dadka ehlufadliga ahay oo dhan baa la xasday buuri aayahay fadaama lii walahum maa bi wamaa bihimu wamata akarunaa kaydan bimaa yajidu dadkii aniga iga horreeya ehlufadliga ahaa iyo anigaba ilaahay wuxuu noo daa'imiyey buuri waxa aan ku sugannahay oo nicmada kuwii annaga yani naxas daayeyna dee agtarkooda waxay u dhinteen buu yidhi xiqdi bay u dhammaadeen xiqdi ayay u dhinteen waay marka xasad waa aad buu u xun yahay wey alxasadu waa yahay marxaban akhbasu min kulli shay wax la arkaba waa ka xun yahay wey wuxuu leeyahy marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xumaanta uu xasadku leeyahay asagoo noo mithaalinaya wuxuu yidhi waa yahay laa taxaasaduu ha isxasdina ha isxasdina ayuu nabigu leeyahy walaa tanaajashu ha isfullisina oo beeca ha isku fullisina ayuu nabigu leeyahy fullisku waxaa la yaha beecoo laisku fulliso badeecada adiga oon doonaynin inaad wax ku dartoo tidhaahdo waxaasaan ku daray waxaasaan ku daray adoo qofkii kale ku dhibayo waay waa xaaraam fullisku waa xaaraam waxaa kaloo fulliska lagu fasiraa xumaanta oo laysugu yeero laysku boorriyey war waxaa sameeye war xumaanta kaalay sameeye war kaalayahay aad tiraado dadka aad ugu yeertana dee waa fuliskii waa yacni maxaa yeelay yacni beecan waxaa laga keenayaa naadada shayga markii la naadinayo haddii la fuliso shaygii wuu qaaliyoobaya soo maa intaasaan ku daray intaa haddii la yahaa soo maa xumaanta haddii la fulisana waa saas oo dadka loogu yeero oo la wanaajiyo oo la tarwiijiyo oo la war waxaa sameeya war waxaa sameeya waa shartoo laysugu yeero waa walaa tanaajashuu ha isfulisina aye beeca ha isku fulisina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonina ha isu cadhoonina oo barkiin barka kale yuusa u cadhoonin waxaad isugu cadhootaanna ha isku samaynina ha isku samaynina waay aye walaa tabaaqaduu laa yacni yabqi bacdukum bacdan bitacaadi asbaabi albuqdi qofku qofka kale sababaha cadhada keenaysa ha ku samaynin ka shatmi caydi weeye wadarbi garaaci weeye wa manci nafci wixii qofka anfacaya doonaya inaad u diiddo weeye waxaasoo dhan lama ogolo ha isu cadhoonina oo wax caro keenayo inuu qofku kuugu cadhoodo muslimka ha samaynin waay ha samaynin marxaban nuqila can sayidi caliy lkhawaas ninkii la ohan jiray caliy lkhawaas raggii sulaxada ahaa ee wan wanaagsanaayee salafkaabuu ka mid ah raximah llahu tacaala qaala anahu qaala wuxuu yidhi cadaawatunaa liafcaali man amarana amarana alxaqu tacaala bicadaawatihi cadaawatun sharciya wuxuu yidhi cadaawatana cadaawatunaa annaga cadaawadeenna oo aan nacno liafcaali man qof ficilkiisa amarana alxaqu xaqu uuna amray tacaala ka horey bicadaawatihi axadkii allaha xaqa uuna amray inaan ficilkiisa la collaytanno ficilkaas haddaan la collaytanno cadaawatun sharciya waa cadaawad sharciya waa yani waa ibliis ficilkiisa haddaan nacno waxa xuno uu samaynayo dadka uu amrayo waa cadaawo sharciya wey wa cadaawatunaa lidaatihi cadaawatun dabiiciya laakiin ibliis sidiisaba waan iska necbahay anugu anugu ibliis waaba necbahayba sidiisaanba u necbahay haddaad tidhaahdo cadaawaddaas waa dabeeco waay dabeecadaadaan nacaysa cadaawadda dabeecada ana lama rabo qofkan waan iska necbahay dabeecaddaydaa necb waa khalad maxaa ficilkiisa xun baa la rabaa inaad nacdo qofku hadduu ficil xun sameeyo oo wax xun uu sameeyo taasaa la rabaa inaad nacdo mooyaane dabeecadaydii baa nacday khalad weeye taas aye marxaban marka wasacaadatu fi sharciyati laa fi dabeecati waxa lagu liibaanaya waxaa weeye cadaawadda sharciga ah wey wuxuu sharciguna amrayo inaan nacno waa inaan nacno la collaytana wa laakiin naftaadu waxay ku amraysa iyo dabeecadaadu ma aha w wa qaala sayidi cabdilqaarij aljilaani wuxuu yidhi nafacana allahu tacaala bihi idaa wajadta haddii aad hesho fii qalbika qalbigaaga buqda shaqsin ow xubbahu haddaad qalbigaaga ku aragto qof naceebkiisa qof baad iska necab tahay qalbigaaga inuu kohonayaad aragto necbi o amase xubbahu inuu jecel yahay baa aragta qof baad jeceshahay fa acrid acmaalahu cala alkitaabi wasunna qofkaa wuxuu samaynayo camalkiisa fiiriyo camalkiisa uu samaynayo dhaqankiisa waxaad u bandhigtaa kitaabka iyo sunnada hadda fain kaanat makruhatan fiihima haddii kitaabka iyo sunnada iyo camalkiisu isdiidayaan fakraha adigana nac wain kaanat maxbuubatan laakiin camalkiisu hadduu wanaagsan yahay faaxibahu jeclow lianlaa tuxibahu bihawaaka wa tubqidahu bihawaaka qofka inaad hawadaada u nacda iyo inaad hawadaada u jeclaato lama rabee yacni waxaa la rabaa inaad kitaabka iyo sunnada intaad u bandhigto hadduu sharcigu camalkiisa inkirana inkir hadduu sharcigu yacni waa yahay camalkiisa uu wanaagsadana haddee waxaa weeye qofka jeclow dee qofka jeclow adiga adiga naceebkaagu marka waa bilaash qaala allahu tacaala walaa tattabici alhawaa fayudilaka can sabiili illah baa ilah yidhi hawadaada ha raacin oo haddaad hawadaada raacdo ilaahay waddadiisa xaqayd bay kaa dhuinaysaa hawadu hawadu way xun tahay waay marxaban marka sidaa weeye marka waxaa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam walaa tabaaqadu ha isu caroonina ha isu caroonina waxaa kaloo yacni cadaawaddaa lagu fasiraa laa tabaaqadu ha isu caroonina ee yani has yani dadka dhexdooda cadaawad ha dhigina taana waa lagu laa tabaaqado yani ay laa tuuqicu lcadaawata bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda cadaawad ha ka ridin oo markaas maxay noqonaysaa markaas waa inaad dadka isku dirdirtan namiimadii inaad dadka hadalka u kala qaadqaado waxay noqonaysaa adoo cadaawad dhexdooda ka abuuray haddaad tidha hebel saasuu ku lahaa ree hebel saasay idin lahaayeen waxaa saasuu lahaa haddaad tidhaahdo cadaawad baad rabtaa meesha inaad ka ka yani ka fidisa waay aad hurinaysaa taana hadda waa xaaraan weeye muxarama ijmaacan waay marxaban waxaa laga rabaa marka qofkii yani qof uu yani u keeno war xumo oo yidha hebel baa sidaa ku lahaa qof hadduu ku yidhahdo kuu keeno lix arrimood baa lagaa rabaa adiga wax warka loo keenayo oo egow ninkii wax kuu soo diradireeyo wax kuu soo namimeeyo markuu kuu yimaado hadalkii kuu sheegay hebel baa sidaa ku lahaa hebel baa ku caayayso kuu dhiin lix arrimood baa laga rabaa alawal anlaa yusadiqahu horta waa inuusan u rumayn waxa uu sheegayo horta ha aaminin ha u rumaynin athani an yanhaahu can dalika waa inuu ka nahiyo yidhah niyo warka aad qaadaysa iska dhaaf iska dhaaf sidoo dadka hadalka looma kala qaadee hadduu xataa icaayo waxa iga sheegaya hadda kolay hadalkan aad soo qaadayso anigii keenaysa iska dhaaf dadka hadalka ha u kala qaadin maxay namaamadu way xun tahay xagga sharciga ku xun tahay kan saddexaad an yubqidahu waa inuu u caroodo filaahi ninkaan kuu warramaya naftiisa ilahay darti ugu caro maxaa yeele ficilku hayo waa ficil xune ninkii wax kaa sheegay intaad u cadhoon lahayd allaylehe yani waa la ii sheegay inaad sidaa isaale intaad dhihi lahayd ninkii oo iska beri oo laga yaabo waxa inuu beri ka yahay kan hadda kuu warramaya wey waxa balaayada hurinaya horta kan nac kan u cadho ilahay darti ugu cadho maxaa yeele waa namaame arraabicu tan afraad allaa yadunna waa iisu namayn bimanquuli canhu asuu qofkii uu warka kaaga soo sheegay xumaan ha u malayna ha u malay maxaa yeele ma hubtida kanun baa kuu sheegaye inuu waxaa yidhi kama warrantide ha u malaynin danni xun ha u malaynin alkhaamisu allaa yatajasasa calaa taxqiiqi dalik ha isdhihin markii war lagaaga soo sheegay arrintaa waan hubsan doonaa bal inuu sidaa yidhi in kale marka jaaduus ha u gelinayo dabagal bal inuu aniga igu sheekeeyey inuu wax iga sheegay iyo iskaba dhaaf hadduu raba waxa kaa sheegay tajajuskiisa maxaad ku fali waxbaha dabageli asaadisu midda lixaad allah yaxkii maa nama il maa nama bi waxa loo soo waxa lagu soo lagu soo sheegay ee warxumada ana dadka ha uga sii warramin hebel baa wuxuu yidhi imaado hebel iyo hebel baa waxay ku lahaayeen saasay saasay ku lahaayeen dadka waxbaa usii sheegi adigana namaam kale umaad noqone soo ma haye haddii warkii xumaayo asaga uu kuusoo raraya adna dadka usii sheeg sheegto ninkii hebela um saasuu yidhi uma inuu saas ilahaabaa la ii sheegay uma adna sii leedahay namaam kale umaa tahay adna waa sii fidinaysaa un soo ma marka inta lixda arrimood baa lagaa doonaya lixda arrimood yaa lagaa doonaya wa qaala shaadaliy wuxuu yihi imaamkaa shaadali la yidhahdo idaa naqala ilayka axadun kalaaman qof hadduu hadal kuu soo raro can saaxibin laka nin aad rafiiqa iyo saaxiib aydeen buu hadalkaaga soo raray faqul lahu waxaad u tidhahdaa yaa haadaa ninkanow ana min suxbati akhiihi wa wuddihi calaa yaqiin ninkaas horta waan isjeclayn saaxiibnimadiisa iyo kalgacaylkiisa yaqiin baan u qabay yaqiin baan u haystaa aniga waan hubaa wa min qawlika calaa dannin hadalkan hadda aad sheegaysa ood leedahay saas saasu kulahaana malay igu tahay malo ayay igu tahay ko walaa yani walaa yutraku yaqiinun yani lidannin haddaba yaqiin dannin loogama tagee aniga wax aan isku hubaan haystaa ninkaas saaxiibnimadiisa waan isku aan ku kalsoonahay adiga malahaaga igadaa marka waxaan idiin sheegtay waa male yaqiinna yani loogama tage male saas dhewe marxaban markaa dee wax fiican ma aha cadaawad ina dadka dhexdooda aad ka shaqayso yani wax fiican maaha wa walaa tadaabaruu bi nabigu calayhi salaatu wasalaam walaa tadaabaruu war ha isu dubur jeedinina ay ha isu dubur jeedinina oo macnaha waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa walaa tadaabaruu ay laa tatakalamuu fi idbaari fi adbaari ikhwaanikum bilgiibati walbuhtaan laa tadaabaruu yani gadaal un ha ka hadlina oo qofku markuu kaa tago un dib ha ka xamanin markuu qof kaa dhaqaaqo markuu kaa dhaqaaqon haddaad dib wax ka sheegta ka warra hebel saasuu ahaa kan saasuu ahaa haddee yani walaa tadaabaru wey yani qofka ha dabagurin ha isdabagurina waxaasoo kale waa dabagur wey markii isla joogteen wuu fiicnaa iska soo horjeedeen markaad ka dhaqaaqdo unbuu ku dabaguri un kaa sheegi balaya kaa sheegi kan saasuu ahaa hebel saasuu ahaa marxaban ama mehe yani laa tadaabaru ha kala jeedsanin oo naceeb aad isnaceb tihiin qof qof kale markuu ka hor imaado ha kala jeedsanin oo dee labadu waa manhi waay aye axaadiistu waxay diidayaan oy dadka ka nahayinayeen muslimiinta qofka muslimkaa inuu qofka kaloo muslim walaalkiisa muslimkaa saddex beri ka badan inuu ka haajiro ka maqnaado hadday wax dhex maraan saddex beri ka badan inaad ka maqnaato maa waa inaad usoo noqoto oo markaas markaa aad aad tiraad iscafisaan waay imaamu muslim wuxuu wariyey saxiixiisa ku wariyey nabigu iniga calayhi salaatu wasalaam tucradu alacmaalu fi kulli itniina wa khamiis acmaashaa lasoo bandhigaya maalin kastoo khamiisa iyo maalin kastoo isniina fayakfir llahu caza wajala fi dalika alyawmi likulli imri'in maalinka khamiistaa iyo maalinka isniintaa camalkaa la bandhigaa maalinkaas nin kastoo mu'min ahaa loo bandhigayaa likulli imri'in qof kasto likulli imri'in laa yushriku billahi shay-an nin kasta oo mu'mina oo ahli tawxiida waa loo dembi dhaafaya ilaa imra'an qof maogiy kaalan baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qofkii asaga iyo qofka kaloo walaalkiisa ee yacni xumaan ka dhexaysa iyo xiqdi mooyaane labadaa loo dembi dhaafi maayo maxaa la odhanaya ilaahay wuxuu leeyahay utrukuu haadayni labadaa ka taga iska daaya camalkooda meeshaa ku xidha xataa yastalixaa ilaa ay soo heshiiyaan marka haddee adoon wax weynba idinku kala maqnayn hadal yar inaa istiraadeen baa laga yaabaa oo qofkii uu ka xanaaqo haddii laga maalin kastoo khamiis iyo maalin kastoo isniina camalkiini la xidha ka waran waxaan macno lahayn loo xidho camalkiini la joojiyo ya waa khasaare aada u weyn marxaban marka wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam laa taba laa tadaabaruu walaa tadaabaruu ha isu dubur jeedinin oo ha kala jeedsanina wa walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd barkiin barka kale yuusan wax ku kor dhibay iyo mushtar mushtar dhibay baa la yidhaha marka wax la kala gadanayo labadan qof baa heshiisay war shaygan ku shilin makaa siiya haa iga sii waaya markay sidaa ku heshiiyaan intii aysan yani ay ku jiraan muddadii khiyaarkii ku jiraan ayna welina wixii kala qaadanin mid kalaa u imaanayo asaguna xool mabiic wato badeeco wato wuxuu leeyahay muxuu kaa siiye ku shilin buu kaa siiye kun buu iga siiye soo ma war wax mid la mid ah ama mid ka qiimi badan baan wax ka raqiisan sagaal boqol kugu siinaya ka bax bicis baayic baayic dhibay baa la yidhaha mushtar mushtar dhibayna waa saasoo kaleo markay heshiiyaan mid kaleo mushtara inuu yidhaahdo weeye uu yidhahdo war anaa kuugu daraye anaa laba boqol kuugu daraye ka bax ka inuu yidhahdo waa xaaraam de mar hadduu heshiisku dhaco waa xaaraam heshiisku markuu dhaco weeye marka la sheegayo marka hore nafteedana oo markii laba la ag taagan yahay ee la gorgorsanaya shaygana nafteedu hadde haddaad ninkii garab kacdo waxay noqonaysaa un fuliskii bay noqon laa tanaajasuu bay soo gelaysaa hasfulisina haddaad ninkii garab kacdo qiimihii uu sheegay qiimo badan aad kor saarto dee fulis bay noqonaysaa haddii aad markuu la heshiiye kadib antaad baayaxa kala wareegta aad tiri anaa lacagta kuugu daraya ka baxna dee walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin bay noqonaysaa labaduba xaaraan wey ilaahay kuu barakayn maayo wixii asaa ku gadato wa wixii asaa ku gadato ilaahay kuu barakayn maayo maxaa beec xaaraana wey xaaraantuna dee barakadu ka qaada waayahay badeecada barakaduu ka qaadaya waxa isku dulgadanina ayuu nabigu leeyay wanahyu litaxriim waay waa xaaraam de waa lima fiihi min aliidaai waay almuujibi litabaaqudi yacni dhib baa ku suganoo ninkii saasoo kale hadda adiga kugu sameeya waad u cadhoonaysaa de ninkii wixii aad ninka kula heshiisay intuu lacag ugu daro markaa sidaa ku qaato hadda ninkaa waad nacaysaa waad u cadhoonaysaa wax alla wixii caro keena dee waa dembi de soo maha waa dhib qofka muslimkaa in la dhibo maaha i'ti ila nnaasi bima tuxibu an yutaa ilayka waay dadka waxaad oola tagtaa wixii aad jeceshahay in lagula yimaado adiga in wax lagu dulgasta ma jecel in lagu caayo ma jecel in lagu xanto wax lagaa sheega ma jecli in lagu dhibo ma jecli waxaad aada wixii wixii aada jeclayn in lagula yimaado adiguna dadka hawla tegin naftaada ku miisaan dadka adigu mayd kula mid yihiin soo ma wahaakada wakunuu ahaada cibaad allahi yaa cibaad allahi ikhwaana walaalo noqda war addoommihii ilaahayo walaalo noqda ilaahay baa idin walaaleeyey qur-aanka ilaahay idinku walaaleeyey ilahay wuxuu le inama almu'minuuna ikhwa walaalo noqda wey iktasibuu yacni maa tasiruuna bihi ikhwaanan waxaad walaalo ku ahaanaysaan kasbada oo min xusni mucaashara mucaamil wanaagsan iyo wa ficli mualafaat wax dadka isku soo dumaya wax laysku jeclaado oo laysku yani yani sameeya ka shaqeeya marxaban imaamu qurdubi baa wuxuu ku fasirayaa kunuu ikhwaanan ikhwaani nasabi oo kale nimankii isla dhashay isku aabbahay isku hooyada ahay oo kale dadkii isku walaalahay oo kale camal noqda fi shafaqati iyo waraxmati iyo walmaxabati iyo walmuwaasaat dadka isla dhashay way isjecel yihiin dee way isu naxariistaan way isxiriiriyaan oo mid hadduu mid haysto midka kale yani midkaa wuxuu haysto unbaa lagu wada noolaanaya wahaakada waxbay isu taraan soo ma way iskaalmeeyaan way isu naseexeeyaan dadka way iska xigaan de way isla dhasheen soo ma saasoo kale noqda addinkuna oo sida kuwii yani aabbiyi hooye ay wada dhaleen oo kale noqda wa qaala alfudayl bin ciyaad wuxuu yihi raximah llahu tacaala aye min shardi sidqi waxaa ka mid a fi luquwa an yukrima shaqsu akhaahu ida ftaqara akthara mima kaana xaala alqina qofka yani saaxiibnimada runteeda waxaa ka mid a waaya iyo walaalnimada ilaahay dartii inaad qofka u jeclaatay waxaa ka mid a runnimadeeda waxaa kutusinayso markii aad faqiirtood wax weydo waa inaad ninka walaalkaa ikraamto sida markaad xoola haysata aad u ikraamaysa ee maaha markii la ladan yahay un keliya in lays jecel yahay markii hadda wax la waayo in laysnacaya maaha ya marxaban falaa tacdud ilmawlaa shariikaka fi lghinaa walaakinama almawlaa shariikaka fi lcudmi wili shaacirki war ninka yani yani mawlahaaga waa ninka rafiiqaaga saaxiibkaaga aha ku xisaabin shariikaka fi lghinaa markaad ladan tahay ood waxaysato dadka ku jecelo saaxiibada kula ah kaa saaxiib ha ku tilmaamin iska jir kaas aye ay yani saaxiibkaagu waxa weeye waaye shariikaka fi lcudmi markaad wax weydo ood baahan tihiin ninka kula saaxiibayo oo wuxuu haysta wax kaa siinayo ninkaa unbaa saaxiib kula markaad xoolo leedahay nin walba waa ku jecel yahay mog ya markaad wax haysato nin walba wuxuu le hebel ba hebel waa saaxiibka buu kuleeyahy laakiin maalinkaad wax weydo laba laba hal iyo laba qof baa kugu soo haray inta kaleo dhan way kun yaa wax kugu falahayad adeerna wax kugu fali maayo maxaa lagaa helaya waxba lagaa heli maayo marka falaa tacdud ilmawlaa shariikaka fi lghinaa ya walaakinama almawlaa shariikaka fi lcudmi war kaas midka yani markaad wax la waaye ninka rafiiqa kula ah ninkaa unbaa rafiiqnimadiisu runtahay waay iyo saaxiibnimadiisu almuslimu muslimku aqulmuslimi weeye muslimka kale walaalkii weeye ay fi diini xagga diinta ay walaalo ku yihiin oo ilaahay baa yidhi inama almu'minuuna ikhwa yani diin waaxid ah ay isugu imaadeen oo diintaay ku walaaloobeen wey wadakara alculamaa waxay sheegeen ana aluquwata diiniya walaalnimada diinida acdamu inay ka weyn tahay min aluquwati nasabiya midda nasabkaa midda diintaa ka weyn ay maxaa yeelay diin walaalnimada diinta ah aakhara ajar lagu hela laakiin walaalnimada nasabka waa adduunyada un keliya nasabkan aakhara wax laysuguma taraya marto sideeda horta hadda la qofkan waa isla dhalanay aabbihi hooyaana wada dhalay adduunka un baan isla dhalateenoo dee walaalo ku tihiinoo dee un iskaalmaysanaysaane khayran isku kaalmaysanaysaan waa haddaadba iskaalmaysataane aakhara maxay walaalnimadii tartay war aniga aniga waan wada dhalanay aakhara ma waxbay furiin may waxbama furayso haye falaa ansaaba baynahu yawmaydi walaa yatasaaluun baaba taalo marka dee middan laakiin middan yani diinta ilaahay dartii laysu jeclaada ah ayadii adduun iyo aakharaba ma kala lagu kala hari maayo bal aakharadayba ku anfacaysaayo ilaahay dartii haddaad qofka oo la walaalowdo aakhare ajir baad ka helaysaa w marxaban walaaya laa yadlimuhu laa yadlimuhu waayo almuslimu akhulmuslimi muslimka muslimka kale walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo inuu dulmiyo xaaraan wa laa yani laa yadlimuhu ma dulmiyo ay laa yudkhilu calayhi duran fii nafsihi waay dushiisa inuu gelinin baa rabaa dararan wax dhiba fii nafsihi ow diinihi ow cirdihi ow maalihi midna ha dhibin intaaso wax dhiba ha u geysan xaye dulmigu waa dulmaatun yowma alqiyaama aye waxaa la yidhi dulmiga iyo xadgudubka dadka aad dulmiso ood ku xadgudubto waayo yudhibu lbaraka barakadu qaadaa sidiisaba adiga xoolaha waxaagi barakadu ka qaadi adduunyada nafteeda dhanba barakadu ka qaada adduunya markuu dulmigii ka bato barakadaa laga koryeeli barakadaaba ku yaraano barakadii o dhan baa laga qaadaya waaya marxaban waxaa qisa lagu wariyey nin boqor ahaa jiray markaasuu baxay oo kharaja yasiiru fii milkatihi fii mamlakatihi ninkii boqorkaa wuu baxayoo boqortooye dhulkii uu xukumayey buu soo baxay asagoo isqarinayo aanina garanayn ninka madaxweynaha de markuu meel u safrayo ama socdaalayo dee waa laga sii warbixinayaayo ciidan dad baa la socdo oo dee magaaladu tegayana hoogan baa loo sii yahayo soo maha si habeennimo unbuu iska dhaqaaqay wuu dhuntayoo habeennimo iska dhaqay dadkii buu iska dhex kacayo sidii un nin uun dadka ka mid a habeenba meel isaga sii hooyanaya un dadka baadiyu iska sii maraa qofka reer buu ka hooyanaya oka nina ma yaqaana de midda kale dadkaa reer baadiyo oo duurka jira maxay ka yaqaanaan madaxweynaha maba yaqaanaan mog berihii hore oo wax laysa sawiri jiro sawirka la arki jirayna ma hadda yani madaxweynaha weligaa haddaad arag sawirkiisaad ku garana mogta sawirkiisaad aragtaa waa meelaha lagu dhadhajiyey soo ma hade haddaan laysa sawiri jiri ninka madaxweyne inuu jiro unbaad og tahay maxaad ka ogtaa horta marka wuu iska lugeeyey oo markaasuu dadka iska sii martigelaya oo waa nin iska musaafira iska socdo xataa nazala calaa rajulin lahu baqara wuxuu u tegey oo habeenkii dambe ku hoyday nin hal sac a leh faraaxad calayhi tilka albaqara casirkii markii la gaaray ee qoradi sii dhacaysay sixi baa soo caraabay galabtii maalintii intuu foofay ayuu soo caraabay sixi waayahay fa xulibad waa la lisay faidaa xilaabuhaa miqdaaru alaa miqdaaru xilaabi halaaiina baqara sici markii la lisay soddon sacaad intii laga lisaa laga lisay keligeed soo caano badana waa sac caano badan waayo markaasaa dhiilashii oo dhan iyo wax alla wixii weelkii godnaay oo dhan baa laga buuxiyey soddon neef oo lo intii laga lisaa laga lisay sicir keligiis wuu fiirinayaa mogta ninkaan waa martida yani maxay tidhaha soomaalidu marti maogtahay baraka ma leh arka waxay leeyihin soomaalidu kuma maahan ninka martidaa fadhi mu'minna wuu leeyahy fiiro munaafiqna wuu leeyahy oo intaas uu feeshaja waa maskiin oo haddee ma kolley maxaa lagu siin doonaa buu leeyahay intaa reerka waxaa ishiisaa la jirta reerko ayaalo maxaa lagu soo wadaa iyo maxaa caawa lagu martay reerku muxuu ku nool yahay iyo hoostuu ka fiirinaya marka meeshaasuu fadhiyey sicii oo wuxuu arkay caawa dhan kolba dhiil la gelinaya waa laga shubaya kolba haanta lagu gedinaya waa la shubaya ilaa inta alla wixii weel godnaayo dhan laga lisay soddon neef intii laga lisaa laga lisay faxadasa almaliku nafsahu biakhdiha asagii baa marka wuxuu is warsaday walle sacan inaad qaadato waaye adiga unbuu kugu fiican yahay soo adigu madaxweyne matiisa oo aan waddanka xukumayay adiga unbuu kugu roon yahay sacan inaad maasho waay falamaa kaana alqadu habeenkii buu iska baryay oo falamaa kaana alqadu qadat ilbaqara subxii dambe markii la sici waa foofay maalinkii dambuu foofay suma raaxad way soo carrowday galabtii dambe haddana soo carrowday ayadoo bunaaxinaysa waaye fa xulibad waa la lisay fa naqasa labanuhaa cala nisfi galabtii dambe markii la lisayba caanaheedii nisf buu ka nusqaamay way maxaa laga lisay galabtii dambe shan iyo toban saacaad intii laga lisaayo kalaa laga lisay shan iyo toban baa korubood caanaheedii nis baa la waayeyba ninkii waa yaabay markaasuu ninkii boqorka ahaa meesha fadhiyey iyo ninkii saca lahaa buu u yeedhay fa qaala wuxuu ihi akhbirnii can baqaratika warniyow sacaagan iiga warran waan la yaabay maanta xama waxaad meeshii ay shalay soo daaqday meel aan hayn maad maanta geysay saca lo-du mogta waxaa la yidhaha neefka lo-da yacni markii caloosheedii godlataa baa la yidhaha haddaad si fiican maanta igu soo dheregta caana quman bay godlanaysaa lakiin maanta hadday qataneed maxay godlantay marka wuxuu yidhi shalay meel uuna soo daaqin miyaa saca maanta geysay maya ma biyo ayna shalay cabin baad maanta ka waraabis waa maya hadda maxay tahay buuri caanihii shalay laga lisay niskeed baa galabta laga lisay maxaa ku dhacay galabta caana ma indhiiqine fa qaala wuxuu yidhi ninka boqorka yani waxaan arkayaa buu yidhi amiirkan ninka amiirka inuu inuu saca hamiyey oo biakhdihaa qaadashadeed inuu saca qaato asagu uu la tagay inuu hamiyey ayaan anigu arkaa buu yidhi marka caanaheedina waa la nusqaamiyey caanaheedii waa la nusqaamiyey maxaa yeele fa ina almelika ninka boqorka ah idaa dalama hadduu wax dulmiyo ow hama bidulmi dulmi uu ku hamiyo dahabat ilbarakatu barakadu way tegi boqor hadduuba wax dulmiyo ama aad wax dulmisidba uu yidhaahdo barakadii waa la qaadaya markaasuu yii warniyo ma saas ahaa wuu yaabay ninka seed ku ogaatay buu yidhi arrintu waa saas buu yidhi ko facaahada almeliku ninkii meliga ah wuxuu ilaahay ballan kula galay rabbahu rabbigii ay allaa yadlima inuusan wax dulminaynin walaa ya'khuda albaqara sacaasna uusan qaadanaynin ilaahayo waxaan ballan kuu qaadaya qof inaana dulminin mar dambe sacanna dee waaba iga basba ma qaadayo kan sacan ay waa iga bas faqadad markaasay soo carowday garabtii dambe yani faracad way soo yani way tagtay oo intay soo daaqday uma raaxad fa xulibad waa faidaa labanuha aaye qad caada calaa miqdaari halaaiina baqara soddonkii sacaad caanahoodii ba haddana laga lisay caanahoodii ayaa laga lisay ninkii meeshii buu ku hanuunayo wuxuu yidhi waxaaba ballan uu yidhi horta inaana qof damba dulmin midda kale wuxuu yidhi sida dulmigu uu sidaa ugu xun yahay se cadaaladuna saa un bay u fiican tahay soo maa waxaa xaqiiqahon ballan qaadayaa buu yidhi ninka dadka ugu caad ugu cadaalad badan inaan samey inaan noqonaya buu ugu cadaalad badan waayo si ajirkaygu ugu bato waay marka hadda maanta yacni dulmigii baa carradii ka batay oo markaasaa wax walba barakadii laga qaaday barakadii ayaa wax walba laga qaaday hadda xataa maanta dadku waxay yidhahdaan dadka reemiyiga waxay leeyihiin awal yani neef iyo laba iyo saddex iyo hadday reerka u dhalaan reerkao dhan caanay ka dhargi jireen maanta toban neef ama labaatan neef baa reerka u irmaan cadays moogiy wa laga wax laga dhargaayo mal nin walba waa roob iyo jiilaal waxay leeyihin raashin baan soo gadana war maxaa idin ku dhacso xoolo idinma dhal way dhaleen laakiin waxba mal waxba male waxba male wahaye aawa nicmadii wixii laga luli jiray laba neef hadday saddex neef hadday aawa wixii ciirtii la luli jiray iyo subagii la meel artaan waxa alba barakadii baa laga qaaday barakadii ayaa laga qaaday wey markaa dee dulmigii baa carradii ka batay sidoo kale yacni lacagtii iyo wixii magaalada joogay wax walba waxbuu tari la'ya yani wax walba lama goyn karo haddaad lacag kasta haysa maanta waxa lagu leey waxba kuma goynayso waxay kuu taraysaa male barakadii baa laga qaaday barakadii ayaa laga qaaday maxaa dulmigii baa carrada ka batay dulmigii madaxdii way dulminayaan dadkii kale waxbay dulminayaan marka dulmigii baa batay markay dulmigii batayna barakadii waa la kor yeelay wey laa yadlimuhu ma dulmiyo almuslimu aqul muslimi weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu ma hoojiyo inuu hoojiyo xaaraan weeyo ikhdaalkana waxaa looga jeedaa yacni laa yatruku nusratahu walaa nasiixatahu walaalkaaga muslimkaa inaad inaad u gargaartaan rabaa dulmiga oga gargaartaan la rabaaye haddaad u gargaari weydo waad hoojisay de garabkiisaa ka baxday haddaad cadow u dhiibto gacanta u gelisana de waad hoojisay wey maayahay walaa yakdiluhu ma hoojiyo saas markaa nabig maaya calayhi salaatu wasalaam xadiid baa ku soo oray nabigu wuxuu yhi alayhi salatu wasalaam qaala allahu tacala ilahi wuxu uhi wacizatii wajalaalihi laantaqimana min alظaalimi fii caajilihi waaajilihi walaantaqimana miman ra'aa madluuman yaqdiru calaa an yansurahu falam yafcal ya ilaahay wuxuu leeyahy cizadayda iyo jalaalkaygaan ku dhaartaye ninka daalimka ah waan ciqaabaya waan ka aragudanaya fii caajilihi wa aajilihi adduunyada iyo aakhirada labaduba waan ku cadaabaya waan kaga aragudanaya buu ilahay leeyay walaantaqimana miman ra'aa madluuman yaqdiru calaa an yansurahu falam yafcalhu inaan asna yacni aan cadaabo oon ka aragutaan ayaan ku dhaartay buu ilahay leeyay haddii qof laga gardaran yaho maskiina ood u gargaari karta haddaad garabkiisa ka baxdo dee ilaahay subxaanahu wa tacala wuu kudulaynayaa cadaab buu kugu ridayaa way marka hadda waa khatar wey walaa yakdibuhu ma beeniyo waay qof muslima inaad hadalkiisa beeniso tidhahdo beenlow baa tahayna waa xaaraam de qofka muslimkaa inaad been u sheegtana waa xaaraan adigu aad qofka muslimkaa been u sheegto hadduu qof muslima ku warramay inaad tidhaahdo yacni oo beennimo aad u ictiqaadiso yani beenaalaad tidhahdo waa xaaraan waay beentu waa shay xun waxaa xadiis saxiixa ku sugnaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy imaamu tirmidi baa xadiidkaa warinayay idaa kadaba alcabdu addoonku hadduu been sheego tabacada almalaku canhu maylan malagii xasanaadkiiyo qorayay iyo yani malagdii garbaha ka saarneed hal mayl bay ka fogaanayeen min natni maa jaaa min wuxuu la yimid beentu shay xun waay waa shay xun waay marxaban nin acraabi ayaa nabiga u yimid baa le calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu rasuulka ilaahay inaan islaamaan doonayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa zinada iyo khamrada iyo waxadida iyo tuugnimada iyo beenta afartaaba waan jeclahay anigu ma dayn karo yidhi inaan islaamana waan rabaa ma dayn karo yidhi zinada ma dayn karo khamro iskama celin karo been iskama celin karo tuugnimo iskama celin karo marka kulli inaan ka wada taga ma awoodi karee fa amurnii amar bitarki khislatin afarta hal mid oon ka tago una ii sheeg mid umaan iska ilaalinayaa kulli kama wada tegi karo aye fa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama daci lkadiba beenta isaga tag buy afartoodaa soo maaha beenta iska da o fasaara wuxuu noqday ninkii kulamaa hama ayahay haye bizinan aw sariqa aw gayrihima mar alla markuu xumaan aad samaysay yidhaahdaba inuu khamro cabuu damco inuu zinayso markuu damco wuxuu isagaba isla hadlay wuxuu kayfa asnacu sayn samaynaya in sa'ala nabiyu sal alay slm hadduu nabigu i su'aalo oo wax xumaana ma samaysay hadduu i yidhaahdo maxaan dhihi doonaa haddaan run u sheego waan yidhahda waan sameeyey haddee waa leexadi ama dhagax baa laygu dilay ama dee waaba leexadaya haddii aan been sheegana faqad khundu cahdow nabiga yani ballankiisii oo been ha sheegin ahayd baan ka baxaya oo ballankii baan ka baxaya aka soo maha fa kaana tarkuhu sababan litarki lfawaaxidi dembi oo dhan marka inuu ka tagay sabab noqdo beentu iska ilaali de hadhow maxaad nabiga ku dhihi doontaa haddaad runta sheegtana waa luguxadi haddaad been u sheegtana dee nabiga ballan waxaad uga qaatay inaad beenta ka tegayse ballankii baad ka baxday seed yeel marka marka wixiiba inaad iska daysade marka marka beentu inay shay xuntahay saa ku ogow waayo haddaad beenta iska ilaaliso wax xun oo dhan ba yani wuu kaa fogaanaya w beenta way kaa yani beenta ka tegiddeeda ayaa waxba ka walaa yakdibuhu ma beeniyo ya walaa yakdibuhu ma beeniyo wa ataqwa haahuna walaa yaxqiruhu ma xaqiro ayuu nabigu leeyay walaa yaxqiru ma xaqiro ayahay marxaban oo qof muslima inaad xaqirto lama ogolo xaqirku waxaa weeye waa qofkii ood liido ama aada yasto waay oo yani caynul ikhtaar aad ku fiiriso kan muxuu yahay aad tidhaahdo ama aad yani ood afkaba ka sheegto tira hebel muxuu yahay inaad tidhaahdo ixtiqaarkaas iyo sidaas waay maxaa yeelay waxaaba laga yaaba asagu inuu kaa khayr badan yahay ya marxaban waxaa laga yaabaa inuu asagu kaa khayr badan yahay qofka aad yasaysaba inuu ilaahay kaaga dhow yahay yaa laga yaabaa marka qofna muslimana qof muslima xaqirima weligaa qof muslima xaqirima ko ataqwa haahunaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ataqwa taqwadii alla kacabsigu haahuna intuu ahaaday ashaara wuu ishaaray yushiiru xaalu ishaaray nabigu ilaa sadrihi alaaa maraat saddex goor buu nabiga yani qalbigiisa u ishaaray ataqwa haahuna ataqwa haahuna taqwadan waxaa looga jeedaa alla kacabsigii waay xumaantaasoo dhan aad ka tagto ay waxa wanaagsanna aad samayso ama taqwada waxaa loola jeedaa alikhlaas camalkaaga inaad ilaahay dartii u khalisto haahuna qalbiga wan ikhlaaska iyo alla kacabsiga maxalkiisu waa qalbiga de meesha laga cabsado waa halkaa saddex goor buu nabiga ku celiyay bixasbi mri'in qof waxaaba ugu filan min ashari dembi waxaa ugu filan shar waxaaba ku kaafiyo an yaxqira inuu xaqiro akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka dembi waxaaba kuugu filan qof muslim ah oo walaalka ahoo muslima inaad xaqirto oo tidhahda hebel muxuuya ood jasto dembi intaasaaba kuugu filanta liannahu dembun cadiim waa dembi weyn waay waqad jaa waxaa yimi ana ibliis ixtaqara aadam ibliis nebi aadam buu xaqiray fa baa'a wuxuu la noqday bilkhusraani alabadiy khasaaro abad ahoo weligiis aan ka waa lacnad aan weligii ka ka haraynin ayaa ku dhacday waay maxaa yeele wuu yasayoo wuxuu yidhi ilaahay waxaad dhooba ka abuurtay khalaqtahu min diin khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin asaga dhoobaad ka abuurtay anigana naar baa laga abuuray macnaa nuur baa laga abuuray ujeedaa marka dee seen waxaas ugu sujuudayaa soo maa fiiri wuu xaqira wuxuu yidhi dhoobaad ka abuurtay dhoobo marka ixtiqaarkaas waxaa ku wuxuu ku mutaystay khasaaro aan weligii ka harin ilaa qiyaama wafaaza aadam aadamna wuxuu ku yani uu ku liibaanay bilcizi alabadiyi waay cizi buu ku liibaanay waay kullulmuslimi qofka muslimkaa calalmuslimi muslimka kale dushiisa xaraamun damuhu dhiiggiisaa xaaraamka wa maaluhu maalkiisaa xaaraamka oo qof muslima qof kaloo muslima inuu dhiiggiisa daadiya waa xaaraan maalkiisa inuu qaato waa xaaraan wa cirduhu cirdigiisaa xaaraamka inuu yani nasabkiisa wax ka sheega ama uu caayo waay ya taasaa ka xaaraan waay marxaban marka hadde nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dhiilmiyey isrihiiyo micraajkii ayuu wuxuu arkay dad buu nabigu soo maray cidiyo dheerdheer oo maar ahay leeyihiin markaasay cidyahaasay isku jeexjeexayaan cidyo dheerdheer oo maar aha loo yeelay markaasay isku jeexayaan wey dhiig bay iska shubayaan nabigu waa la yaabay calayhi salam jibriil buu weydiiyey maxay yihiin kuwa wuxuu nabigu ku yidhi haaulaai aladiina yaakuluuna luxuuma annaas waa kuwii dadka hilibkooda cuni jira wa yaqacuuna fii acraadi nasabkooda wax ka sheegi jira ku dhici jira kuwa dadka xanto oo nasabkooda wax ka sheego saasay isu gelayaan oo isu cadaabayaan wey qiyaamaha markii la tagana dee cadaabkii weynaabay gelayaan ya culimmada selafku waxay leeyihiin raggii wanaagsanaaye selafkahaye annagu aanu soo gaarnay cibaadada soomka iyo salaada iyo waxaas cibaado oomayna ictiqaadin jirin walaakiin cibaado waxay u yaqaaneen alkafu can acraadi innaas dadka in wax laga sheego iska ilaalinteeda bay cibaado u yaqaaneen waay cibaadada dhabta waxaa weye waa dadkoo la nabadgeliyo waay dadkoo la nabadgeliyo taasaa la yidhahda cibaado la yidhahda ee maaha haddii aad soom badan tahay oo salaad badan tahay dadkana aadan nabadgelin waxba kuu tari mayso waxba kuu tari mayso xayla hadhow xasanaadkaaga waa la qaybsanaya way ummadaasaa qaybsanaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin baa waxaa usoo gashay gabar baa usoo gashay islaan gaaban baa nabiga usoo gashay markaasay nabiga la hadashay oo markay waxay rabtay weydiisay ayay baxday caaishaa nabiga la fadhiday markaasa waxay ku tihi maa afsaxa kalaamaha gabadho hadal wanaagsana oo faseexo badana lowlaa annaha qasira laakiin way gaabanta gaabnidaa ceebeynaysa ma ogi war gabadho cilmi badana fasaaxo badana fa qaala lahaa rasul la sal wuxuu yidhi itabtiha waad xamatay caaisha qaalad waxay tihi maa qultu ilaa bimaa fiiha rasuulka ilah waxay ahayd umaan ku sheegay wayba gaaban tahay waa kan intan ay la eg tahay waxay tahay umaan ku sheegay ani maa xamtay waaya wuxuu yidhi nabigu dakarta aqbaxa maa fiiha wixii sifaadkeeda wixii ugu xumaabaad ku sheegtay horta sideedaba xan waxaa la yidhaha mataqaana qofka wuxuusan raalli ka ahayn oo asaga waxa asaga dabeecooyinkiisa ka mid ah ama sifaadkiisa ka mid ah oo uusan jeclayn in lagu sheegay inaad sheegtaa xan la yidhaha mogta taasaa xan la yidhaha dikruka yani dikruka akhaaka bimaa yakrahu walaalkaa ood ku sheegto wuxuusan raalli ka ahayn taasaa xan la yidhahda oo waxaad sheegaysaa hadday run tahay markaasaad baxamanaysaa maxay raalli kama wahay maxaad ugu sheegaysaa in la dhaha muu rabe dadku taas xan uma yaqaanaan ogo waxay ku leeyihin anugu maanaa xantay wuuba yahay waxaane waxaan wuuba yahaye maanigaa xamanayo oo hadda aad isaga raalli kama waha ogo waxaa in lagu sheegay xataa marada haddaa foolxun lama ogolo dameerkaagu uu madow uu foolxun yahay xataa lama ogolo waa xan baa leeyahy hadduusa ogolen asaga xeli nina in gaadiidkiisa la caayo ma rabay mogta ya alla dameerkaagu socod xumaa baabuurkaagu fool xuma waa mid xunoo jajaban ma og waxaas xan wey hadduusa asagu raalli ka ahayn waa xan dembi wey haya lama ogolo wey ko marka wuxuu yidhi nabiga alay sla waa la weydi waa rasuulka ilaahayo waxa aan ku sheegaya walaalkay hadday ku sugan tahay ka warran haddayba ku sugan tahay raallina uusan ka ahayn faqad iqtabtaw waad xamatay hadduuna waxaad ku sheegaysaa ayna ku sugnaynna faqad bahataw adda kaa waaba nabye waad nabtay wuxuuna ahayn haddaad korka ka saarayso taa waxaa la yidhaha hafaryaa la yidha waad nabaysaaba soo ma marka middaa nabyada oo hafaryadaan anagu xan u naqaanaa un ee midda qofka lagu sheegaya xan uma naqaano waxaa kaloo dadku ay xanna u aqoonin oo dembi ah qofkii hortaaduu ka sheegay waxaan saaniya saana tahay wuuna wuuna dhibsanayaa taas waa xan qof wuxuu ku leeyahay anu maanaa xamanaya hortiisaan kaa dhahayaa ya warade uu iska kaadaynayaa ma ogi suu ku dhihi lahaa ma inuu kula diriro wax kula gacan qaado oo kasii xun miyuu samayn lahaa wuu ka xun yahay inaa waxaa tiraahdo laakiin wuu iska aaminsan yahay soo ma waa xan waa dembi de markaa lama ogolo waxaas lama ogolo caaisha waxay tihi wixii ayada ayada ku yani fiigeeda ahaa baan ku sheegay maanaa xamtay sifaadkeeda wixii uga xumaa ugu xumaa baad ku sheegtay buu nabigu alayhi salatu wasalam ma- man kafa lisaanahu carabkiisa ninkii ka reeba can acraadi lmuslimiin aqaala allahu cadratahu yacni simbiraxadiisa ilaahay dhaafayaa yowma alqiyaamati waay waman daba can akhiihi walaalkiisa muslimkaa ninkii difaaco faxaqiiqun cala allahi ilaahay waxaa xaqiiqo ku ballan qaadaya tacaala koraaye an yuctiqahu min annaar naarta inuu ka xoraynayo qof muslim markii wax laga sheegay haddaad difaacdo oo tira war ka- iska daa waxa ninkaa waa nin wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala naartuu kaa xoraynaya naarta ayuu kaa xoraynaya مرحبا آية رواه مسلم حديث كما مسلم باوريه هاي رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى حديث وثلاثون حديث صدني اللحاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحى لقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam man nafasa ninkii faydo faraja wa kashafa ninkii faydo yacni can mu'minin qof mu'mina ninkii ka faydo M- ay kurbatan ninkii ka faydo shiddatan iyo wa musiiba waay kurbadaas kurbo iyo dhibaato haysuu ka siibay ama yuu ka fayday oo min kurabi dunyaa adduunya kurbooyinkeeda ka mid a shadaa'ideedii iyo mas- masaa'ibteedii ka mid kurbadaa uu faydayo ama naftiisaa zuuliyey azaala binafsihi ow bimaalihi maalkiisii buu ku bixiyey oo dhibaatadii haysatay iyo kurbadii haysatay buu wuxuu ku dabaray maalkiisii ow jaahihi jaahiisii buu ku fayday oo nin yacni muxtaramo la ixtiraamo qowlkiisu fulaya buu ahaaye yacni waa uu ergeeyey oo jaahiisii buu yacni markaa kurbadiisii ku fayday waayo ow amase ducaa'ihii wuu u duceeyey oo nin mustajaabo dacwo u ahaaye inuu ilaahay ninkaa addoonkaa kurbada ka qaado ilaahay u baryay marka marka si mid kastaba ha noqotee qof mu'mina ninkii ka faydo kurbatan shiddatan iyo wa musiiba ninkii ka faydo oo min kurabi dunyaa adduunyada kurbooyinkeeda ka mida xaqiiq ahaan addoonku wax ma fa- yacma ma fa- faydi karee yacni sabab buu u noqday waaye sababtii yacni kurbadaa lagu faydi lahaa ayuu sabab u noqday waaye nafasa allaahu ilaahay baa ka faydaya canhu xaggiisa kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaama qiyaamaha kurbooyinkeeda ka mida oo kurbo weyn oo kurbooyinka qiyaamaha ka mida yaa ilaahay ka faydaya macnaheeduna waxa weeye manacaha canhu ilaahay baa ka mancinayo kurbadii aakhare qaban lahayd oo weynayd baaba ilaahay ka mancinaya wa xafidahu minhaa ilaahay baa ka xifdinaya dhibaatada aakharaha ilaahay ka xifdinaya mujaazaatan iyo wa mukaafa'atan lahu calaa ficlih marka waa lagu abaalmarinayaao yacni xasanada iyo wanaagga iyo khayrka uu sameeyey baa lagu abaalmariyeyoo aakhare kurbadeedii baa laga yacni laga xifdinayaa marxaba xadiis marfuuca waxaa ku soo arooray imaamu lkhadiibku uu warinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man ajra allahu calaa yadayhi farajan limuslim ninkii ilaahay uu dureeriyo socodsiiyo calaa yadayhi labadiisa gacmood farajan limuslimin qof muslima faraj uu hel iyo nasri uu doonayay baa ilaahay sabab uga dhigayoo ilaahay gacantiisa ku yacni uu sabab uga dhigay faraja allahu canhu ilaahay baa ka faydaya ku aayahay kuraba dunya waalaakhira adduun iyo aakharaba kurbooyinkeedii baa ilaahay ka faydaya marxaban mhm. marka qofku haddii uunu qof muslima uu kurbo ka faydo dee faraj baa ilaahay siinaya isaguna adduun iyo aakharo waxaa kaloo soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man faraja can muslimin kurbatan jacala allaahu ilaahay baa u yeelo qof muslima ninkii kurbo ka faydo jacala allaahu lahu ilaahay baa u yeelaya tacaala korahay yowma alqiyaama shucbatayni min nuur cala siraat siraadka markuu marayo yacni laba qaybood oo yani waa laba nuuroo waaweyn laba iftiinoo waaweyn buu helaya liyastadiya inuu iftiinsada bidawihimaa waay waayahay marxaban iftiinkoodaas yacni inuu iftiinsado darteeda waay marxaban Mhm. imaam xadiidka warinaya fii taariikhihi buu ku wariyey marka qof muslima haddii aad yacni dhibaato ka faydo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa yahay kur buu kaa faydayaa imaamu albukhaari wuxuu wariyey oo ku soo saaray fi aladab almufrad kitaabkiisa la yidhaha aladab almufrad can ibni cabaas isagoo ka warinaya radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi waa yahay cabdullaahi bnu cabaas man nazala bihi hamun hami iyo murug ninkay ku degto aw hamun yacni tiiraanyo iyo murug ninkay ku degto ow khaafa kac ow amase karbun kurba kurbaa qabsatay wey karbun kurbo ayaa qabsatay ow khaafa min yacni min suldaan nin madaxuu ka cabsanaya oo fa dacaa bi haaulaa'i ducooyinkan hadduu ayuu ku ducaystay istujiiba lah waa la aqbalay ninkaas mar alla markay kurbo ku qabato ama khawf ku qabtoood cabsato kelimaadkan haddaad ku ducaysato ood ilaahay ku barito ku barido ilaahay waa ku aqbalaya maxay yihiin kelimaadkaas as'aluka bilaa ilaaha ilaa anta rabu samaawaati sabci wa rabu alcarshi alcadiim wa as'aluka bilaa ilaaha ilaa anta rabu samaawaati asabci wa rabu alcarshi alkariim wa as'aluka bilaa ilaaha ilaa anta rabu samaawaati asabci wa rabu lardi waalardiina asabci wamaa fiihinna inaka calaa kulli shayin qadiir ducadaa haddii aada akhrisato kurbadaada ilaahay waa faydayaa as'aluka ilaahayow waan ku su-aalanayaa bilaa ilaaha ilaaha kale inuusan jirin ilaa anta adiga mooyaane baan kugu su-aalanaya dee axad kaleba inuusan jirin baan kugu su-aalanaya adiga un mooyaane cid kaloon weydiisanayaa ma jira de wax weydiisanayaa ma jiro ayaa rabu samaawaat anta rabu samaawaati baa tahay asabci samaawaadka toddobada ah rabbigiisii baa tahay khaaliqii abuuray wa rabu lcarshi alcadiim carshiga weyn allihii abuuray baa tahay wa asaluka ilaahu waan ku su-aalanayaa waan ku baryayaa bilaa ilaaha waayo laa macbuuda bixaqin ilaah kaloo xaq lagu caabuday inuusan jirin ilaa anta adiga mooyaane rabu samaawaati asabci samaawaadka toddobada ah allihii rabbigiisa ahaayo wa rabu lcarshi alkariim وأsأlka بlا إلaha إlا أnta رb السmاawaaتi السبع والأrضiina السبع